haddii aan ka jawaab su-aashaada colaad waa mahadsan tahay shirkan african energy week sanadkan ka dhacay runtii wuxuu wuxuu ahay shir sanadle ah oo mar walba dhaco wadamada afrikaanka saliidda soo saara kuwa hadda shidaalka ama saliidda wadamadooda laga helay shirkadaha waaweyn ee danaya in saliidda ay soo saaraan bangiyada caalamka iyo khubarada shidaalka ka shaqeeya guud ahaan caalamka oo dhan ee isugu yimaadaan sanad walbe runtii waxyaaba badanna looga doodo oo africa quseeyo iyo batroolka africa laakiin sanadkan wuu ka duwanaa wuuna ka xiisa badnaay sanadihii ka horeeyey sanadkan saddex qodob oo ugu waaweyn ayaa runtii aada loogu dooday oo ah kow midda koowaad in tamarta caalamka ama energy transition waxa loo yaqaanay laga sii guurayo oo adduunkana uu ugu talagalay labada kun iyo kontonka in aan dib dambe loo isticmaalin saliidda dhulka hoostiisa laga soo saaro ama batroolka iyo gaaska sida africa ay u aragta arrintaas in cimilada isbedelayso ee wadamada africa ay aragtidooda iyo fikirkooda ay ka qabaan ay meesha ku sheegeen iyo sidii africa guud ahaan ay uga bixi lahayd faqriga ka haysto tamarta ay isticmaasho ama korontada wadamada africa ay isticmaalaan guud ahaan
waxaan ognahay in soomaaliya turkiga hadda uu ka bilaabay sahminta shidaalka rajo weyna ka qabto in turkiga mustaqbalka uu shidaalkaasi qodo ganacsataa tahay waxaad ka timid koonfurta suudan intii aad joogteen shirka oo maaragtay shirka uu socday wax hadalhayna oo ku aadan shidaalka soomaaliya oo ama xiise loo qabay aad ku aragteen kulankaa ma jira soomaaliya ma aysan keenin xogtii sanadihii hore keeni jirta oo suuqgeynta ay u rabtay daatada iyo seismiga taasna waxaa runtii ay ka dhalatay markii heshiiskii turkiga lala galay soomaaliya in shidaal looga soo saaro uu dhaqan gacay soomaaliya wejiga koowaad hadda ay ku jirto waa e m b oo ah exploration and production oo micnaheeda ay tahay soomaaliya in saliideedii ay bilaabatay sidii lagu sahmin lahaa laguna soo saari lahaa hadda wixii ka dambeeya arrintaasna waa run runtii arrin aada loogu farxo maxaa yeelay soomaaliya waxay ka yareynaysaa culeyska ah in ay raadiso maalgelin caalamiya oo taasoo hadda runtii laga turjumaya in caalamka uusan diyaar u ahayn cid maalgashatana aysan jirin in saliid soomaaliya ama wadamada afrikaanka oo dhanba gebi ahaanba laga soo saaro waxaan ognahay in afrika arrimaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka haystaan ay ka mid tahay tamarta oo ku yar oo korontadii aanay heli karin warshado waaweyn iyo siday u samaystaan wax soo saar faqrigana waxyaabaha uu ka dhashaa ay qeyb ka tahay tamar la-aanta ama tamartaa ku yar arrintaa iyada ma looga hadlay kulankan colaadow sanadkan africa runtii cod aada u dheeree waxay ku sheegtay in ay rabtay inay ka baxdo faqriga tamarta ka haysto labada kun iyo soddonka waana runtii arinta arrinta ugu weyneed ee shirka looga hadlayay boorarkana lagu dhejiyey meelo baanalada ugu badanna looga dhiskaas garay waxay ahayd in africa ay hesho isku filaasho tamar inay gaarto kana baxda faqriga tamarta ka haysto xogta meesha laga sheegay waxaa kamid ahayd in lix boqoloo milyan oo afrikaana aysan access u lahayn ama ama aysan heli karin koronto hal bilyan dad ku dhowna aysan heli karin inay gaas wax ku karsadaan oo gaas nadiifa ay weli dhuxul isticmaalayaan taas waxay ka turjumaysaa runtii africa inay weli meel fog ka joogto in ay hesho tamar ku filan ayada si ay horumar u gaarto warshado u samaysato shaqo abuur badanna wadamada afrikaanka looga helo waxaana runtii arrintaas hormuud hadda ka ah wadanka nigeria iyo wadamada galbeedka africa oo haddaan wada ogsoonahay nigeria waxay samaysay refinerygii ugu weynaay ee africa hadda laga sameeyo dangote refinery oo la aaminsan yahay ama la ogyahay in lix boqol iyo konton kun oo barmiil uu maalintii awoodo inuu nadiifiyo uuna ka gado wadamada afrikaanka iyo wadamada yurub intooda kaleeto ugu dambeyntii arrimaha isbeddelka cimilada dunida sii kulaanaysa iyo daadadkan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya meelaha qaar afrika iyo xiriirka ka dhexeeya tamartan ma looga hadlay shirka oo wax ma laga yiri arrinka isbeddelka cimilada wuxuu ka mid ahaa qodobadii ugu waaweynaya shirka sanadkan looga hadlay wadamada afrikaanka guud ahaanna waxay caalamka intiisa kaleete ka dalbanayeen ama la wadaageen in markii ay timaado isbeddelka cimilada in aan si cadaalada aan arrintaasi loogala hadlin africa de guud ahaan si wadajirana arrintaasi loo wajaho taasna waxaa africa ay u codsatay in ay gaaska hawada lagu sii daayay hawada wasaqeya caalamka ee boqolkiiba saddex bes ay ku sii dayso africa oo dhan marka laisku daro halka yurub toddoba boqolkiiba ay kusii dayso maraykanka labaiyo toban jina oo ah wadanka ugu badan uu sii daayo gaasaska hawada wasaqeeyana uu yahay labaatan iyo lix boqolkiiba inuu sii daayo sidaas awgeed waxaanan adduunka hadda uu ka cabanaya waxay tahay aan loo qodi karin saliidda in hawada ay wasaqeynayso qodobkaasna africa runtii waxay ka qabtaa fikir ka duwan fikirka caalamka intiisa kale uu ka qabo